ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم عشرك مينك بالله وضعي آيد اللهاد أو من سورة البقرة أين كمدة ما يبها شيئا مقر كان أصول الدنهري إنه سأفرن قيب سنة oo qeybta hore ka hadalaaso dadka muminiinta ahoo zaahiran wa baatinan kor i hoos u mu'min ah qeybta hore inay ka hadalaas qeybtaasi way baanayn ka dhammaatay ilaa ma aragtay ulaa'ika calaa huda min rabbihim wa ulaa'ika hum lmuflixuun inta mayba ka guda garaana qeybtii lamaad oo maqarka nin ka hadalaay oo ah dadka gaalada ah zaahiran wa baatinan kor i hoosba gaale ah weliba may baan shal baahay naftiyo haddana gaalo oo ducaad ah oo gaalnimadaba ka darsadeen oo dadanka weereen gaalnimada maaragtay daacinimo ka darsadeen iyo gaalo oo caadi ahoo muqalladiin ahoo wajadna aabaa'anaa lay ah si dadka mu'miniinta ah qeybtii hor una hangoodan biyo qeybsamaayaan mu'miniin oo ma aragtay oo abraar ah iyo mu'miniin oo muqarabiin ah hadda qeybtii gaalada tangaha fiiri marka ina aladiina hani oo kafaruu gaaloobeen oo almuta'asiluuna fi lkufri gaalnimadii asalka si gaalo an haayan leeyahay ka abijahlin wa abilahbin iyo wa naxwihimaa oo kale gaalkii abijahl leerahay oo gaalnimada ka baktiyahay iyo abi maaratay abilahbna lamid leesun iwaliyoo la halmaal oo gaalnimaba maaratay ka dhimadeen ama halka dhimateena leh han yoo e ilaahay maare laa yu'minuuna ma rumeeyaan hugu malan qabo licilmi illaahi minhum daalika iniyo un rumeeyaan iyo ilaahay ogaadiba sidayeeda marka sawaaun majin ahe calayhim han yoo e korshoo a andartahum indigtaaya am lam tundirhum ama haddii ad inindigna isku mid wa yacni may jare dad oo iniyo gaalnimayo ka dhimidaayanba ilaahay inka talagalay abijahl oo kale marka haan yoo e wal kasto ad ansheegta may dhare nabayo ma rumeen hogu malan qabo marka waa ku fiiri indigo wal ansheeg ama inindigtoy sawaa'un calayhim isku mid aan inta de abijahl adiib ogtaa sakasta markiis waa lanka sheegi tii binaankii beder usoo gaalo iilaka gooryaa yahay sawaaun calayhim hanyo korshamayba kasamana isku mid dhan ee indaaruka wa cadamu indaarika inada xarfu tawkiidin wa nasbiga leere may qaadadaase isim iyo khabara qaadadaas aladiina kafaruu isimkaas mawsuul ina isim jawa fii maxali nasbin jumlatu laa yu'minuuna jumladaas dambe ficilkaas mudaarac oo laada lakaanfi laa yu'minuuna jumladaasayna fii maxali rafcin خبر النوى جملة وسواء عليهم أنذرتهم جملة معترضة ما يهدح قلي إن اسمجة إيو خبر شيء لما نتيو سواء تيان وخبر مقدم إيه أنذرتهم سبق بلا سابق لري ولد العليين يا مبتدا لك ولا إنذارك سواء عليه إيو عدم إنذارك سواء عليه إن الذين هاني وكفروا قالوا وين لا يؤمنون سنلك بي مرهم يا macnaa dadkii ilaahay iniyo gaalnimo ka dhimiran an ka talagalay ma rumeeyayaan hog mana qabo ka abijahl oo kale tileysad sawaaun calayhim may korjo isku mid ahe andartahum am lam tundirhum indig inindigtoy isku mid way ma rumeeyayaan shid falaa tadmac fii iimaanihim nabiyow haagyo ee iimaan joo ayhum gurikoogalnee macnaa nabag ilaahay mayla kuquurs yahaya nimankaasi maaragtay inagis iimaanshood damaco walba un hunguriyayto ilahanyo iimaanshood hug malan qabo inayo rumeeyaan sababtana ma ata marka mayl rumeeyo waayeen iimaanka mayliya maxala leey meel saldhig ewa leey may kale leeyahay haddana maxalkaasi wadooyin oo iimaanka an maraawa iimaanka saldhijay intee hoobla keer dhalbugu aha jidki iimaanka marawna meet hoobla keeroona dhiga i hindhoow marka iimaankii meeli saldhijay nagada fadi ama marankii usa mara fadi kulliyaaba kharaab ee fiiriya khatamallaahu ilaahay a daboolay alhanga saari walayo inay rumeeyaanna calaa quluubihim laabyaalsha korshoowa macnaha quluubti oo iimaanka saldhijay nagada fadi quluubtiyadahaytiba waaba ilaahay daboolya lakili alhan ilaahaya saaranga lakili alhan maaratay oo kiiden oo kale ngayn wadada alhan ilaahay wa macnaa quluubti tiyo o humaanka guuto lakolo dabooli humaanti o quluubta ka jarti meelyaha kumoodas malewa wal dabooliba kheerna meelka galaw malewa khatama allaahu calaa quluubihim ay dabaca calayha quluubtiyo wa ilaahay alhan saare wastawfaqa ilaahay waana u fulay hiri quluubtiyo falaa yadkhuluhaa khayrun wanaag meelka galaw malab humaantina meelyaha ka bahaasa malewa wa calaa samcihim mawaadici samcihim dhiigowjo maarta boosas jeyna ama mawaadicdiisina dhigaajo leylikwade korshawa ilaahay alxameewa falaa yantaficuuna maka nacfiyaayaan bimaa yasmacuunahu min alxaqi kheerkiiyo dhiiganna maka nacfiyaayaan sababtoo ay dhigaagi walaka dhiiga fadiina ilaahaya dabol saariya lakaed wa calaa absaarihim hindhoojo korshoona hishaawatun eleela fuul ama daboola saaran hidaaun dabool oo ilaahay lay ogyawa hishaawatun ta macnaha tanwiinkaasay tanwiinu tacliim oo kale eraaya macnaha kishaawatun cadiimu dabool oo ilaahay le gorado kor oo eleelkun hadda hindhow aadin koraayo takhtarka linjiil la hafiigo kaas oo kale meed eleel ilaahay lay ogwa takhtarka lindaawi korno oo falaa yubsiruuna alxaqa xaqa ma aragaayaan idan see ku rumaayaan yawman quluubtii ebiru yaa la keeray dhigaagi kheerka laka dheegi fadiinayeena wal daboolay ebiru hindhoogay wallaka araga fadiina ebiru marka see ku rumayayaan way idan natiijadii may nagatay dadka iyo gaalnimo ka dhimadaayaan hooba gaalnimo ka dhimadaana ma indambuuyayaan walahum cadaabun aleyhim cadaabkaasoo cadiimun oo wiinin badan gawiyun cadaab oo xoog badan oo daa'imun oona joogda wa welishuu cadaabkaasaa ka jaraayaan waana ku waarayaan eebtuna wayba dadkii oo gaalnimada iniyo ka dhimadan oo ilaahay inka talagaliyow mayn gudubaane munaafiqiintii qeybtii saddexaad dadkii oo munaafiqiinta hayanoo daahirkunna iimaanka sheegadaayan baatinja hoosena gaale waa dadkan gadhib badan waaye maqarka sheekadiisina yooga an badan fiiri qaala tacaala ilaahay ma erayhin wa min annaasi dadkiya ka mid haadi man qofoo yaquulu eraayo man duul oo kale munaafiqiinta badanaayan ilaa hadda adduunyada dharaarayen yaquulu dad eraayanoo aamanaa billaahi ilaahaya rumaay daahiran wa baatinan yo saasa kuwadaan ogdaa iimaan oo daahirka iyo baatinka beeya ilaahay rumaay wa bilyowmi alaakhiri maalinta dambe oo qiyaame eh iya rumayn daahiran wa baatinan saasa leyiin way munaafiqiin ilaahay meeri walhaal maahum yoona un haynee bimu'miniina hani oo rumeeyan alle iyo aakhara ha rumayni tiyo lenyo may kuwidaana daahir i baadhinba muumin ana ilaahay mari beentiyow wamaa hum bimu'miniina baadhinan way hoosii maku rumay afkunhi ka sheegadan aamanaada afkun haa laakiin iimaanka baadhinka rumayni tiyo leyin beentiyow marka munaafiqnimada may balleereeyin may leha ka daahirtayhin nabadu markii isu madiino saadi sababtoo eh inti madiino lanseena hade gaalada yooba muuqdeena miska qaryaane aramaka gaalada yooba muuqdeena markii nabiga ilaahay madiino saadi weli dagaalkii beder ka horna haada ma jarna munaafiqnimo kii reer madiina haay dad oo gaala mushrikiin iska wajaraan yahuud muslimiina lahay markii dagaalkii beder dhiyey gaalo meelika hilaagsantiin iyo gaaladii madiino roogdiya maysreena nimankan reer quraysh bisa haweereen ma an noo ladaayo mudo afka ka erneen rumayni afka ka erneen waay cabdullaahi ibnu ubey iyo walaysu koxdisaay markaasa aamanaa iren afka lay awaata marka munaafiq hooba lakaar sidiis maylay nagaba kore lan reer madiine eh hoos iyo khasraj oo gaal ah oo afka mayaayaw ama yahuud munaafiq yoo leewa laakiin dadka muhaajiriinta ah ilaahay daraadis idoo johanka tabeen makusiiro waas munaafiqnimo ha dad adduunyadiyo dalsho dad shoob ilaahay daraadis aan ka tabeen munaafiqnimo makusiiro waaslo marka munaafiq leh maarane reer madiine leh inaysu yahuudtaada ama hoosii khasraj inaysu hada leh wamaa hum bimuminiina xaani rumeeyagna ma eedahe hamaynleyn aamanaa maynleyn iimaanka runtii oba maafiiri ujeedadiyo yukhaadicuuna allaha ilaahayaa dhagaraanaya isleeyin way ilaahay ma dhagramaa wa yacni khadaacada way boolanka too adahan muujido toona adagkeenka haysanaad munaafiqiinta saasu dadka muuminiinta toowahan muujiyaayan toono anka haysan maynka haysan gaalada sirtiyo la hariis gaalada anjaajusaayan gaalada sirdoon eyin walba akhbaartiyo e mu'miniinta xaaladiyo e gaalada an gudbiyaayan afkuuna mu'miniinta tusaayan munaafuga leere asal yimay bala kasheenay bahalku dheelu eraayan arinyo maartay beero silaajo oo maartay minka kubada ulaado qodaan aragdeeda lama afle fowtada hooba taqadaa kubada too kale diyaaran ee fut higata bee lama aflo way dheelu way munaafuqna hoobaad aragta saasu usuna lama aflo way lama fuuti leeyo يخادعون الله إلهي الدغران يليين منافقين والذين آمنوا ذاتك مؤمنين يدغروها يا خداعيك وددهم إلهي ما بدكر ما لكن يو إلهي الدغرانك وددهم معناها منافقين ما إنك الدغران يا مؤمنين بخلاف ما أبدنوه بإظهار خلاف ما أبدنوه ولا يو أرسن خلاف يهم موجيا لم أفوي توقف تسيا تونا أنكايسن iyo macnaa reemugo kama maahayay kumakiila jara kalisna koogadiisantidii oo kale maynan weelan marka tanyo unqarsan may tookana may muminiintan tusan liyadfacuu canhum axkaama alkufri dunawiya hooba gaalnimada ha muuji sidaano lanki munaafiqay gaala ahaa intaha surume hada gaalo wal dile wal qafaale hoolajii wal qaniimaysade taasa iska dila macnaa iska gaasha madohay way tan ilaahay baryow ittakaduu aymaanahum junna dhaartiyoo dhaanadahayan wallaahi mu'munga annatiyo leeyinba gaashan ley hoolahun iyo awlaadun ley laka badbaadiyo maa alla dartisna ewa dhagartiyo wedadan taas hoolahan ay maysado hayaan wamaa yuqaadicuuna war ilaahay ma dhagaraayo munaafiqiinta ilaa anfusahum nafiyaalshoo lay dhagaroohayaan markii yoo leyin mu'miniinta dhagaroohayna shirqoolahayna yoo leyin yoo la is dhagaroohayan sababtoo eh dhagarti eeda haytay dhibaatadka kooyaasa iyo wax ka nagada doonto way sababtoo eh adduunyo waa ku munaafiq wal kashifuha ilaahay fadlay hayahay aakharana munaafiqiinta wal ciqaabe ina almunaafiqiina fi daraki alasfali min annaari naarti meelunka hoos iyo seedayaan way haddee dhibaatayo ilaha ka nagada hoyta maaha haddii adduunyada la kashifuha la fadlay hayay aakharana iyo naarti meelunka hun iyo seedahayaan wamaa yukhaadicuuna ilaa anfusahum naftiyoo la isdhagaroohayaan maahane dan kale iyo walan dhimuhayaan mal aragaa waay walaa yaxiiqu lmakru sayi ilaa biaali wamaa yashcuruuna ma oghe munaafiqiinta anna khadaacahum dhagartiyo lianfusihim iyo maaragtay naftiyo leyo shirqoo lahayaan ama dhagaroo hayaan ma isku warqabaan waay oo lay luqila ma isku gooyahayaan waay yukhaadicuunada hadda mufaacali leeray macno ahaan la dhagarta maayo isla farid oo kale laakiin ليس على بالي مفاعلة باب يا مأمينو من لم يدت سافر زيد وهد مركون أنا زيد سفر إلى أبدا تغنى دغرته قشو لي معانا ومنين تيجي دغر مقصود مركي دغرت يو ولانا مفاعلة ليس على بابها هذا ما يلرى يخادعون الله ولا ما إلهي ولا دغر قري الله هذا ما يلرى تحسين للكلام يما هنا ويب وتركيب كالسنجي yuqaadicuuna rasuulallaahi way rasuuladii alla hadafii allaahidee booska lijiyey yani her nimankan sii on qaab dorin hata ilaahiya dhagaraana liin oo kale way laakiin hadalkaas asalji wayhay yuqaadicuuna rasuulallaahi way rasuulka ilaahiya dhagaraayan waladiina aamanuu mu'miniinta dhagaraayan reed macnaha ilaahay baa la dhagaroohaya oo kale dooga la kuweelahaya waa majaaz oo kale way yuqaadicuuna allaha yuqaadicuuna rasuulallaahi way rasuulka ilaahay dhagaroohaya waladiina aamanuu muminiinta dhagaroohayan afka tusuyahayan macnaha tidio kalena ankaayanta wamaa yuqaadicuuna mana dhagaroohayan de ilaa anfusahum nafyaaljo maahane wamaa yashcuruuna waana ma og way inin naftiyo layoo dhagaroo hayaan wa marka may ka qasabay dadka munaafiqiinta eh ini mu'miniinta iyo rasuulka ilaahayo dhagara may manaha ka qasabay maaha fii quluubihim laabiyaalsha waa maradun jiri kusugan way walaa ma fiiha quluubtaka jiriyo wa maradkana waanaa jiridana caadidii wayba waaha bedinka waaba jirido yani si isahaaya walaa isku bedele raashin maqaadooda kor walaa dhowlanka hal uraayan yani dhaqaaga kor heblow jirinyitan la eraa isbedela ka dhiya qulubtan iyana jiridiy waybu aha jismigan raashinka ka noolaad ogdaaba jirid raashinkii halure qulubta iyana may ka noolaad aas ahaan waxyiga ilaahay samaawiga qur-aanka iyo maaragtay waxyiga ilaahay samaawiga qulubta iyana hoaba jirita qur-aanka iyo hala ureewa rid fii quluubihim maradan qulubtiyo wa jiri kusun qulubtiyo mafiya dhankooba bukoda biyihii baad ma lamay ogda yoon qulubtiyo bukun way qur-aanka ma lamay wa fii quluubihim laabayaasha waa maradun shakun wa nifaaqun alile shaki iyo munaafiqnimo iyo qulubtanka jarta qur-aanka ma lamay wa jirinta qulubtiyo sidii jisadkii jiriday raashinkan lamayn oo kale waayahay fazaadahum allahu maradaa ilaahayna mayba un kordhiyey jire ama allihin kordhiyo jiri wa bima anzalahu min alqur'aani likufrihim bih munaafiqiinta iyo wa jirinyin qur-aanka hadege beeniyaayan qulubtiyo jiridaas haddana qur-aankii waa hoobadahay ogda yooga sii injirinta qulubtiyo haddana qur-aan kale kooya horaanka jiridaaso haddana qur-aan kale lay kooya horleenka fazaadahum allahu maradahum bushijo dareere leh lankooba jirida mayla fadaay daawuudla siiyo daha kabsada mal fadaana yoo horlay un bukudaayan horlay un bukudaayan fazaadahum allahu marada jir alihin ziyaadi ama ilaahay jiri in kordhiya idan haddii qulubta jirinta waan horlay busho un qaado hayta natiijihii may nagadaas walahum cadaabun aliimo may lihiin munaafiqiinta cadaab ooyoo la xawsiya cadaab oo aliim eh ooyoo la xawsiya ama cadaab oo la lahawsiyey adaab oo naftisba lahwa oo niiro lankii galoona lahawsiye aliim oo mu'alam oo kale adaab oo la lahawsi ama adaab oo dad lahawsiye adaabkaasa lihiin wey bima kaanuu yukadibuuna beenintiyo beeniyeen sababtiya nabiyallaahi ilaahay nebiga iyo beeniyeen ama bimaa kaanuu yakdibuuna bitakfiif la akriyo linshidnaa beentiyoo sheegeen fii qowlihim aamanaa wamaa hum bimuminiin yo ku mumin unhaynaya aamanaa wareena ogda beenga sheegohayan beentiyeedaa ti sababtiye adaabo aliim ee wagalaayan way munaafiqiinta way waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi qaaluu inamaa naxnu muslixuun dadkii munaafiqiintahay xumaatadiyo iyo qaabdaradiyo iyo dhagan xumadiyo walka mid eh yalanin sheegohayan fiiri qaala tacaala ilaahay meelay waydaa qiila lahum lihaaulaa munaafiqiintu haan e haddii liin ero laa tufsiduu fi lardi arhooy arlada infasaadidin haddii la ero munaafiqiinta oo arada fasaadiya maata tahyiij alxuruub dagaallo oo la abaabulo la kiciyo walfitan fitno oo la abaabulo munaafiq shaqadiisi wa baraxyadan iyo rafaadkan iyo mixnadan iyo walaabun dhanba waybuwaa wayba munaafiq shaqadiisi way weli mayka dhaladee haddii dagaalo dhiyaano fidnadeeda addoomankii axwaaliyo iniyo isbedelo noololili weydiisadaay cibaadadii lan maaragtay lakididaaley aakhiradii lan camal falaay kulli isbedela kadiyawe lankantabi shaqaysade habadba dareertay dharaxba dareere inta ilaahay ka caabudi hadina dugsiyaalkii waan madaaristii waan jaamacdoogii waan idoogi walka shal roori intaas dhan fisaad way munaafiqiinta ka shaqeeyayaan maynan ka shaqeeyaan munaafiqiinta oo shaqada munaafiqiinta oo dagaaladun iyo walaacan iyo dhaxdan iyo dhihirkan iyo ka sheenaan wayba sirta mu'miniinta iyo ma in gudbiyaayana gaalada yani gaalada la shaqaysadaan sidii waba gaalada jaajuusan iyo wa gaalada yaa marka may la tusiyey mu'miniinta iliyoowa la tusiyey meeliyo maaragtay oo lalaadiyo kiino iyo kufudud in laga galo kor gaaladiya wadanka islaamka siyaaka galaas gaaladee dadqubsadaas sida laka ibaadaysaday marka taasna marka may sheeni sirta mu'miniinta oo gaalada lindhiigohay fasaad waay mafayla marka may ka rataba me araadii laka dhaco dugsiyaalkii ha laabo madaariistii jaamacadoogii ganacsigii inisdareerowkii kullii oo kharaab nagan marka haddii adan lahadana war walaahun dhaanfa walaahun gaaladun la shaqaysidaasanka rooga hoob adatar maydey laa tufsiduu fi lard arhooy araad infiseedidin haddii biyolan era maydey gaaluu meelaani munaafiqiintii inamaa inkalmaya naxnu unu muslixuuna leen unwa unugunalay ka shaqooyahay walkale shaqadayna me suubadlay ka shaqeeyahayn un oo gaalo muslimla ku hogaamimay ka dhib badan yoona taasay wanaagan aragu hayaan walaysa maa naxnu fiihi bifasaadin wala una ku sugna fasaaduma eewa kaliy gaalada lilagaraaba fasaaduma eewa markaasa ilaahay macbuuda meere qaala allahu tacaala raddan calayhim ilaahay isoo kan naga hadalkaasi meere alaa hooyaay tanabahuu waclamuu innahu munaafiqiinta hum yoole almufsiduuna awa addunye oo dhan wal fasaad yow jiro munaafiq la haddii kale mufsid baan jirna yoolay eh haan araada fasaadiyahaya oo meel laka hergela la waaysinya oo meel adduunyada laka galada la waaysinya oo meel laka cibaadaysada la waaysinya waa yoo way munaafiqiinta way hasii haatee walaakin laa yashcuruuna bidaalika ma daraasana laleeyahy sidii ballanka haddii maylare macasiira ka badato xumaanto ka badato galbid iyo mirire maynagadee walahumba wanaagan aragay kan ilaahay beerayo afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'aahu xasana lamba hadda islaamna sheegada dhibka geeka hadda muslimiintan haysada dhaxgan dhihirkan kafayle ka dhaafa dhangleh walaakin laa yashur waluma daraas waluma uguso dhibaatada mayn aragahin wanaag baan aragayba afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'aahu xasana fain allah yudilu man yashaa alaa inahum yowa hum yowa almufsiduuna eh han arada laba hayaan oo arada fasaadiya hayaan yowa laka hergelo waysinye walaakin laa yashcuruuna bidaalika ma daraysin yo isu shaqaysadaan walba waftiyameewa waidaa qiila lahum haddii lan er munaafiqiinta aaminuu rumeeya kamaa aamana annaasu asxaabu nabiyi sala allahu calayhi wasalam dadka la sheega maybo nabad ilaahay asaab dadkii dadka hay oo kale dadkii dadka haysi in rumeeyeen oo kale un rumeeya oo maedka iimaan oo baatinka iyo daahirka lamada beeo aamanaada dhabeeyaha dil ere qaaluma eraan munaafiqiintii anuminu rumeeyaane kiya kamaa aamana sufahaau dadkii oo duuflaaliyaalka ahaayeen maangaabka ahaayeen maatada ahaayeen asxaabada lagajeedadaa ayil juhaal sida jaahiliintii in rumeeyan oo kale yaan rumeeyane laa nafcalu ka ficlihim asxaabadii balliyasoa sitii oo kale weelano ere munaafiqiinteeda qaala tacaala ilaahay maray raddan calayhim usoo ka radiya munaafiqiinta alaa hooyaay inahum yoowa munaafiqiinta hum yoowa adsufahaau duuflaalayaal ewa safiih way boodhanka fudfududo masantisna walka jaro oo dhidhiman oo la reebow hataa derbun isku tuurow walku isku ridow walbun ogaay dabkulaaka reebow asaabadii ilaahay mayla kuweenaya dhar isku tuur asufahaa laakiin ilaahay maray inahum hum sufahaa munaafiqiinta yowa eh duuflaalayaalka maangaabayaalka wa hasii haatee walaakin laa yaclamuuna daalika mis owa mis wardhabaan yowa ehan jaahiliinta oo maatada eh sufahada eh yowa hamin is dareensan wa afaman ziyina lahu suu camali fara'aahu hasana yowa islaguma waidaa qiila lahum haddii laga raa aminu rumeeya kamaa aamana annaasu dadkii dadka haysay in rumeeyan oo kale qaaluu meeraan an uminu rumeeyane kamaa aamana sufahaau duuflaalayaalkiisa in rumeeyan oo kale dadkii fudfududaayo reebka haayan waa intaa kareeb haayan oo masantiyo wal dhimanaayo qaala tacaala ilaahay meere alaa hooyaay tanabahuu waclamuu innahum hum sufahaa munaafiqiintu yoolay eh dadka duuflaalayaalka walaakin laa yaclamuuna daalika inyo sufaha iyin miis og waidaa lagu haddii lakulumaan munaafiqiintu aladiina aamanuu dadkii allihii naba rumeeyeen hooba lakulmaanoo majlis yoo la galaan qaaluu meeraani munaafiqiintii aamanaa ka iimaanikum sitin oo kale iyo mu'min an enna saasa leinbaheentiyowa waidaa khalow munaafiqiinta haddii gooni nagdaano minhum muminiinta iyo gooni ka nagdaan oo warajacuu ilaa shayaadiinihim madaxdiiyo ug nagdaan munaafuglay miilo iskili here qaaluu meeraayan munaafiqiintii innaa macakum fi ddiini madaxdiiyo unglayndan un isimlaysiga jaran diin ahaan munaafuqnimada walkasta yahuudey aamanaa ma in la haytan abubakar se iyo cumar se mad isin roogdeen aamanaa ma in la haytanalere walwarsadeen hasa inamaa naxnu mustahzi'uunaka unumay lahaynay kaani jees jeesaw mustahzi'uuna bihi mu'miniintaasa ka jees jeesane ingmada silaahane biidhaari liimaan iimaanga in muujiyaane lina'mana min sharihim mu'miniinta shartiyo sii aamin anka nagan wanaqifa calaa sirihim sirtiyon unahan ogaana wana'khuda min khanaa'imihim wa sadaqaatihim walkhaniimo ee dheebsadaaena wal sadaqeena waldhadhiibay mu'aawane e haanasna si un unka faa'iidaysan layma hane unno isinsinla jarnale hanasi afka lay tusaane aayaddan marka mayleray sababnuzuul alahaitay sababnuzuul je way haayay cabdullaahi ibnu ubey munaafigii wiinay iyo dad asxaabtisayo ku isla roogaan iyo abubakar iyo rikalayaan kuwan asxaabada ka mid a munaafiqii meere abubakar si hadareeran hoob aragay haan hadareeran anisinka madasilahay inku sugaa waaye hooba dadkii koyan abubakar aka bilaay galanta qabaday marxaban bisidiiq wa shaykh alislaam yare islaamnimada sheejiyow marxabankii beendisa haddaad haddana cumar galantisku duufay meere marxaban bilfaaruuq alqawiyi fii diinihi cumarkii oo diintiska adkayo hadhawaaweere haddana may gobadahin cali galantiisa gobaday meere marxaban bibni cami nabiyi wa sayidi bani haashim nabaga ilmadeertilankii hayow bani haashim siidyo hayow siid aliya kuwadeedaad hadhawaaw beentis wa cali marka meere waray cabdullaahi munaafiqnimada dhaafar ilaahay ku obsay markaasa meerahin iyo abalxasan cali yow sugeen hadalku ana lahaa wallaahi walkalma ee were ilaa ani rumeeyare sidii iimaankin oo kale aan rumeey saaseen laha maahane walkalma oo ee were shaltabay marka dadkii wal shaltabay cabdullaahi ibn ubey asaabtisna eray aragdeena si aanan galay dadkun haange hooba isin aragdan silay weela were ha madagle in silaa ha a ammaano isinka jeesidaayana markaasa aayadun tan iyo hadigtay marka waidaa lagu ladiina aamanuu dadkii allii inaba rumeeyan haddii oo la kulman qaalo may eraayan aamanaa rumeyni waidaa khalow haddii goonu nagadaano warajacuu nagadaano ilaa shayaadiini madaxdii un nagadaan qaaluu ma eraayan innaa macakum un isin micigin haani innamaa naxnu mustahzi'uuna haani jees jeesowlay enna saasa eraayan qaala tacaala ilaahay meray allaahu yastahzi'u bihim ilaahayni yoowa ka jees jeesa bimacnaa yujaaziihim bistihzaa'ihim jees jeeska iyo muminiinta ka jees jeeseen ilaahaya ka abaalmariyi doono wayamuduhum ilaahayna unsugee yacmahuuna xaaliyoo ko-yin hani wereriyow buulawaayaan fii duqyaanihim soohun gudub iyo fiijiy ka wereriyow buulawaayaan yacmahuuna yataradaduuna sida wlaadi walaan aragday wereeriyo guulo wereragyo eraayaan lanka munaafuqaysaasu meel maku toosan mudabdabiina bayna daalika laa ilaa haaulaa'i walaa ilaa haaulaa'i fii duqyaanihimna fii tajaawuzihim bilkufri gaalnimada iyo kasoohun gudubeen dhatiye yogo ku wareersan aragday wererer ka leeyin iyo ilaahayn anseeta dheereeya ilaayo gaalnimada iyo kaka baktiyan antana ma'e antana ma'e lama dhatun waa ka nagnagabohaya yataradaduna yacmahuuna yataradaduna allahu yastahziu bihim ilaahayaa jeesjeeski iyo ka jeesjeesaya muminiinta ka abaalmariyi doona wayamuduhum ilaahay insuge yumhiluhum anseeta dheerayawa yacmahuuna xaaliyo ko-iyanhani wereriyo buulawaayaan fii duqyaanihim soohum gudub iyo fiijay ka wereriyo buulawaayaan gaalnimadii iyogo ka dhaha wareegidaan werarata dhahleyin iyaga falay ka eraayaan ulaaika hanasiyo waa munaafiqiinta eh alladiina haaniw ishtarow dalaalata baadanimada hagadadeeno bilhudaa hanuun hanuunkiyo intiyo suug jeeyan mafadaaniyo ereen baadanimiha ka bedelid ilaahay meere famaa rabixat ma ribaxane ma faa'idnee tijaaratuhum ganacsijow hade tijaarada maylan soo tijaaro horta sideeba maylere tijaarada waybuwaa ini maaragtay badeecada weli hagadato waan haddana aada sii biida albeyc washiraa madoo adiga ka galaas badeecada ma doono sii biyaas mayna laka weydiiye ribax waa la eraw ra-sumaalkii kenyaala faa'iidin adaka hel adaka noolata nimankaanay ribax iyo ra-sumaal lamada walyo haayaan male ra-sumaalkii ma haayaan ribaxna war imaaba insheegdo lafaagi ba ibir ewa شيء فما ربحت تجارتهم فما ربحوا في تجارتهم ganacsigan yoo suubiyeen oo hanuunka inta yoo suub geeyeen lalaal yoo ha ka bedelideen maka ribaxan oo sababtoo eh bal khasiruu limasiirihim ila annaari almu'abbadati calayhim waaba khasaareen eriley sababtoo eh naarti oo welijoyo ku waarayeen iyo halgaleena leyin wamaa kaanuu mana haan haan yoo eh muhtadiina haani hanuunsun ma eh we toosan ma eh fiima facaluu walayoo suubiyaan macnaha marka toosan waye inta mayninka aga casharkii tafsiirka qur-aanka kariimka wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu